magaalada kismaayo ee xarunta gumeel gaarka ahi ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa laga bilaabay ololaha tallaalka dabeysha ee deegaanada jubbaland kaasoo socon doona muddo toddobaad ah tallaalka ayaa waxaa la siin doonaa carruurta ka yar shan sano taas oo muhiim u ah carruurta ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland si looga hortago cudurka dabeysha agaasimaha wasaaradda caafimaadka jubbaland doctor maxamed bashiir nuur ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu tallaalka u leeyahay carruurta soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland marka muhiimadda ugu muhiimsan waxaa waaye inaan ku dadaalno sidaan u gaari lahayn caruurta ka yar shanta sano ee loogu talagalay in talaalkan la gaarsiiyo sida hore idinkuu sheegay talaalkan dalka oo dhan ayuu ka bilaabanayaa waa talaal loogu talagalay in looga hortago cudurka dabeesha dhammaanteen waanu garanaynaa cudurka dabeesha dhibaatada uu ku hayo bulshadeenna sida aad la wada socotaan ama xogaha aad ku haysaan dhammaantiin waxaa jiray dalka oo dhan sanadkan in laga xaqiijiyey saddex kees oo cudurka dabeesha ah saddexdaas kees laba ka mid ah waxaa laga helay jubbaland marka keeskii jubbaland laga helay oo ogtiin dadkeena oo iska xoolo dhaqato weliba dadka laga helay labadaas kees waa dad meelaha baadiyaha ka yimid oo xoolo dhaqato ahaa waana dareemi kartaan beri qofka laga helay keeskaas inuu degmadaas ka soo tagayo degmo kala tegi karo oo dadka isu gudbaan marka taasoo fududaynaysa marka ama sahli karta in cudurku uu soo faafo caruurtii kaleete degmooyinka kale ku nool uu soo gaaro marka ayadoo taas laga duulayo waxaa muhiim inoo ah ka wasaarad ahaan in la gaaro laguna guulaysto caruurta loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalkan hadduu allaydmo si looga hortago talaalkan si guud dalka ayuu uga bilaabanayaa si gaar ah jubbaland degmooyinkeeda o dhan beri insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ka bilowdo si guud wacyigelintii way socotaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano hadduu alla idmo talaalkan sida saxda ah sidoo kale waxaan idinka codsanayaa tiimka wacyigelinta tiimka ka shaqeeya talaalka guryaha ay diidmada la kulmaan waxaa jirta culummo nala shaqeysa oo diyaar u ah inay ka dhaadhiciyaan u sheegaan aysan ahayn wax diinta saameyn ku leh ama diiniyan loo diiday marka sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa inaad culummada la wadaagtaan una soo sheegtaan qoysaska aad kala kulantaan diidmo in talaalka la siiyo talaalkan wuxuu faa'iido u yahay oo ka hortag u yahay waa cudurka dabeesha